Dhallinyaradu waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraan nabad dhisidda iyo xallinta khilaafaadka, gaar ahaan marka la joogo bulshooyinka ay saameeyeen dagaalada, isfaham la'aanta, ama kala qaybsanaanta bulshada. Waxay dhallinyaradu ka dhigan yihiin xudunta horumarka iyo nabadda joogtada ah, hase ahaatee ma lahan kalsoonidaas. Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed iyo Sucad Yuusuf Sheekh Cali, oo ka mid ah dhallinyarada ku nool Jowhar, ayaa ka warbixiyay doorka ay dhallinyaradan ku leeyihiin nabadda iyo xallinta khilaafaadka.
Nabadduna waa qaybo badan ayay leedahay. Waxaa ka mid ah in la helo siyaasad xasiloon, taasoo ka qayb qaadan karta nabad, iyo in bulshada iyadana loo helo sharci isagoo hogaaminaya si ay u yaraadaan dhibaatooyinka iyo mushkiladaha taagan. Marka in si guud loo helo stability oo dalka uu xasiloon yahay, taasi ayayna bulshada iyo markaasi horumar ay ku wada gaari karaan haddii ahaato dhanka dhaqanka iyo haddii ahaato dhanka siyaasadda iyo haddii ahaato dhanka fikirkaba. Waxaa jiro wacyigelin badan oo lasoo deynayo iyo sidoo kale waxaa jiro wacyigelin badan oo bixisay iyo maxaa la dhahaa marka aragtiyo badan ayaa jiray oo bulshada markaasi lasoo wadaagayo dhanka aqoonta iyo cilmi baarisa la sameeyey oo markaasi laga qayb qaadanayo fikradii in laga helo xogtii laga helo si markaasi looga waanto marka bulshada iyo dadka deegaanka ay ka shaqeeyaan nabadda si loo helo bulsho xasiloon oo horumarta qof walba waana dareemi karaa markii nabad la yirahdana waa wax shay aada u macaan marka bulshada soomaaliyeedna mahmaha waxay leeyihiin ah raag gogoshiis waa nabad bulshada markaasi ay fahanto waxay tahay nabadda micnaha ay leedahay faa'iidada ay leedahay si in bulshada ay wada jirto meesha wax faquuq la yirahda wax sirnaceeba wax dhibaata ay wada noolaashaa bulshada ay yihiin bulsho mar walba isku baahan iskana kabayso hadday noqon lahayd xalinta khilaafaadkii isdhexgalka bulshadii iyo in la dhiso nabad waarta haddii bulshada wacyigelin fiican ay hesho meesha waxaa yaraanaya ama ka baxayaba tacadyada bini-aadanimada iscunsuriyeynta dadka dhexdooda ka jirtay ayadana meeshay ka baxaysaa inaan dib u qiimeeyo habka aan u wajaho khilaafaadka intii aan hore u aaminsanaa in khilaafku uu yahay wax laga cararo hadda waxaa bartay inaan noqon karo yacnii qof xaliya dhibaatooyinka waqtilxaadirkaas heysta ama taaganba